bro waxaa berri toole garoonka isboonga ee magaaladan stockholm ka bilaabmi doona tartanka dhallinyarada soomaaliyeed ee suuki kaasoo ay ka soo qaybgeli doonaan lix iyo toban kooxood oo ka kala socda sweden iyo dalal kale oo waqooyiga yurub ah tartankan oo soo xirmaya isla sagaal iyo labaatanka bishan luulyo ayaa waxaa kooxaha ka qaybgelaya ka mid a kooxda som united oo ka dhisan xaafadda rinkibi ee magaaladan stockholm waxaana noo suuro gashay inaannu ku booqanno garoonka ay isku diyaarinayaan ee kanutbi axmed nuur waqaa wuxuu muddo sannadaah u dheelaya kooxda som united wuxuuna nooga warramay ujeedka tababarkooda hadda wuxuu isku daraa soomaali kuban isuki kamitiin kooxaha ku tartama koobkaas oo inay qaadaan rajeeye mise waxin waa un ka qaybgal maya annaga kooxaha oo ku tartama manihin kooxaha oo rajeeyay mar walba inuu qaadaan marar badan fiinaala sanadkan sanadka hore fiinaalaa imaanay fiinaalna laga qaaday koox waqti badan dhisan waaye juhdi badan la geliyey mana iskaga imaado iska qaybgala maahane mar walba wuxuu imaadaa guul inay qaado maxamed cabdulqaadir sheekh doon waa macalinka kooxda som united haddaba muxuu ka rajaynayaa koobka suuki sanadkan sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan qaadi doonno saasaan aad u rajaynaynaa.
horey muu qaadeen mar may wili hore maanu qaadin tartan kale oo aan ahayn midkan isboonga ee suuki oo aad ka qayb gashaan ma jirtaa mise tartankan u baad eh, xaadirtaan Eh, way jiraan eh, waxaan eh, ciyaarnaa eh, seeriyaha waddankan horyaalka waddankan eh, qaybtiisa eh, shanaad difi qunfam ayaan ciyaarnaa maxaad rajaynaysaan marka inaad horey usii socotaan maadaama inta badan aanay jirin kooxa soomaali ah oo en, dhaafa divisionkaas shanaad Eh, wallaahi sax waaye eh, ilaa hadda eh, ma jirto eh, koox soomaaliyeed oo dhaaftay difishinka ma jirto Eh, haddana anaga keliya ka ciyaarna stockholm eh, difishinka shan Eh, marka waxaan rajaynaynaa inaan noqono eh, kooxda ugu horreysa soomaaliya oo degan magaaladan eh, stockholm ka hadlayno oo divishin fira tagtaa rajaynaynaa macalinka sheekh doon wuxuu intaasi ku daray inay kooxdiisu ka dheesho horyaalka heerka hoose ee sweden wuxuuna ii sheegay inay dan weyn ku qabaan ka qaybgalka tartankan oo xagaa kasta xilligan oo kale la qabto isagoo u mahad celiyey abaabulayaasha tartanka haddaba maxay ka dheefaan tartankan wax badan laga faa'iidaa annagoo kaleeto waxaan ka faa'iidnaa hadda uu xilli lagu jiro horyaalka ciyaarina waa noo xiran yahay labada bil oo horyaalka uu noo xiran yahay ciyaartooydiina waxaan ka faa'iidnaa inay halkan kusii ciyaaraan ayagoo isla wada ciyaaraya soo hadhow marka ciyaar- noo bilowdo horyaalka uu noo bilowdo anagoo diyaarsan ayaan horyaalkan ka qaybgalaynaa wuxuu kaloo ciyaarahan ay faa'iido u leeyihiin dhallinyarada degan magaalada stockholm tababaryaal badan oo layliya kooxaha da'yarta ah ee soomaaliyeed ayaa wax u layliya qaab hiwaayadeed balse wuxuu sheekh doon ii sheegay inuu isagu ka duwan yahay oo uu shahaado tababar haysto waxaan haystaa lesin oo ii sheegay ueva b ayaan haystaa tartankan ayaa waxaa ka qaybgelaya lix iyo toban kooxood oo sagaal ka tirsani ka socdaan dalkan sweden mid laba ka kala socda dalalka finland denmark iyo ingiriiska iyo mid ka socota dalka norway maxamed xaaji xuseen raage radio sweden